dalka masar waxaa maanta ka bilaabantay maxkamadeynta toddoba boqol oo qof oo ka tirsan ururka ikhwaanuulmuslimiinka waxaana ka mid ah hogaamiyihii ururka maxamed badiic maxkamadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo shalay maxkamaddu ay shan boqol iyo sagaal iyo labaatan xubnood ku xukuntay dil haddaba arrimahaasi ayaa xuseen barre aadan waxa uu ka wareystay wariyaha v o e da magaalada kaahira xuseen saxnuuni waad mahadsan tahay xuseen dhab ahaantii dhegeysiga maxkamadda in ku dhow toddoba boqol oo qof oo uu ku jiro hogaamiyaha ururka aqwaan muslimiinka maxamed badiic ayaa ka bilaabatay hoolka maxkamadda dembiyada ee gobolka manya murshadka aqwaan muslimiinka maxamed badiic ayaa lagu soo eedeeyey inuu amray kicinta dadka iyo weerar loo geystay saldhigyada booliska oo dad badan ay ku dhinteen oo ku yaala gobolka manya sidoo kale eedeysanayaasha kale ayaa lagu soo eedeeyey inay ka dambeeyeen weerar iyo dab ay qabadsiiyeen saldhigaasi ku yaala gobolkaasi iyo weliba inay kamid yihiin urur aada bixiso laakiin waxaa dhegeysiga maxkamadda qaadicay oo aan imaanin garyaqaankii ama qareenkii difaacayay maxamed badiic hogaamiyaha ururka aqwaan muslimiinka sidoo kale dadka maxkamadda la saarayo ayaa waxaa kamid ah mas-uuliyiin sare sare oo kamid ah ururka aqwaan muslimiinka iyo taageerayaasha ururkaasi sidoo kale waxaa aada loo adkeeyey amniga dhulka ku xeeran dhismaha maxkamadda waxaana albaabada loo laabay dhammaan xarumaha ganacsiga ee ka agdhow maxkamadda dhinaca kale maxkamadda dembiyada qaahira ayaa iyana dib u dhigtay dhegeysi maxkamadii la saari lahaa maxamed baltaaji iyo daaciga weyn safwad al-xijaazi oo isna ka mid ah ururka aqwaan muslimiinka waa tahay sidaynu ka warqabno maxkamadeyntan toddobada boqol ee qof ee maantay bilaabantay waxa ay daba socotaa iyadoo shalay in ka badan shan boqol oo qof dil lagu xukumay marka beesha caalamkuna waxay ka hadleen walaac ay ka muujiyeen arrintaasi sidee baa dadka reer masar ay arrintan u arkeen marka waa sida aada sheegtay xuseen dadweynaha masaarida si weyn ayay ugu kala qaybsan yihiin xukunkii shalay ay riday maxkamadda dembiyada ee gobolka manya ee waddankani masaarida laakiin taageerayaasha aqwaan muslimiinka ayaa waxa ay ay leeyihiin waa mid lagu degdegay oo horey aan looga baran garsoorka masaarida waxaana si weyn u cambaareeyey ururka aqwaan muslimiinka iyo kooxaha kale islaamiyiinta laakiin dhinaca dowladda oo iyadoo arrinkaasi ka hadashay warar hordhacah oo ay baahiyeen wargeysyada iyo t v-ga qaranka masaarida ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda kumeel gaarka ah ay tiri arrintaasi waa arrin ay u taalo garsoorka masar oo ah garsoor madax bannaan laakiin dadweynaha masaarida ayaad moodaa inay intooda badan fajiciso ay ku noqontay dadkaasi ka badan shanta boqol oo qof oo ka mid ah taageerayaasha ururka aqwaan muslimiinka oo lagu xukumay dilka toogasho ah waxaana isa soo taraya wararka beesha caalamka iyo dowladaha ama xukuumadaha muujinaya walaaca ay ka qabaan xukunkaasi dilka ahi ilaa imika dowladda masar ma ka jawaabtay baaqa ka imanaya beesha caalamka ilaa iyo hadda si rasmi ah xukuumadda kumeel gaarka waddankani masaarida iyo weliba hay-adaha kale ee dowladda waddankani ma aysan soo saarin bayaan rasmi ah oo ku aadan inay jawaab ee ka bixiso baaqyada beesha caalamka iyo ururada xuquuqul insaanka ee sheegaya in go-aankaasi uu yahay go-aan marnaba beesha caalamka aysan aqbali karin oo tiro intaasi la eg mar keliya dil toogasho ah lagu xukumo laakiin waxaa la leeyahay oo wargeysyada qaar ay qorayaan in xukunkaasi sida lagu fuli fuliyo ay adkaan doonto sababtoo ah waxaa laga sugayaa in uu soo saxiixo muftiga weyn ee waddankani kadibna xukunkaasi uu noqon karo mid dhaqangal ah waxaana laga yaaba ayay leeyihiin in racfaan laga qaato arrinkaasi maalmaha soo socda toddobada boqol ee qof ee maanta maxkamadda u bilaabantay ma dhammaantood ma la hor keenay maxkamadda sida t v saarin uu soo bandhigay ilaa iyo hadda dadka maxkamadda hor yimid waa dad ku dhow boqol qof laakiin dadka maxkamadda la saaray intooda badan ayaa ka maqnaa maxkamadda oo aan ku sugnayn waxayna warbaahinta masaaridu ay sheegayaan in arrintaasi ay ugu wacan tahay in inta badan dadka maxkamadda la saarayo qaarkood in aysan ku jirin gacanta ciidamada waddankani cusmaan saxnuuni wariyaha v o e magaalada kaahira qadka telefoonka waxaa ugu warramayay xuseen barre aadan